Magacayga waa Sheekh Ismaaciil Jaaco Warax Sheekh Ismaaciil Koofi waxaana joogaa meel u dhaxaysa Borow iyo Beled Xaawe ujeedada aan idinla soo xiriirayna waxaa waaye beryahan waxaa jiray waxyaaba warbaahinta laga sii daaynayo oo waxba ka jirin arrimahaas oo ah in odayaal ay sheegeen in nabadlin ay ka dhexaysa annaga iyo raggan khawaarijtan u naqaano oo dagaalka uu naga dhexeeyey arrimahaas ayaan rabnay inaan ka hadalno hadduu ilaaha yidhaah marka wada hadalladaas la sheegay oo ay qireen qaar ka tirsan mas-uuliyiinta ku sugan doolow oo garabka barahiira leh ma waxaad leedahay waxba kama jiraan
walaala waxaasi arrimahaasi waxba kama jiraan ragga doolow ku sugan oo meeshan joogay annagana wax xiriida oo noo dhexeeya ma jirta arrimahaasna kama hana wada hadal kuwa kale oo ayagana dhankan baar dheere kasoo hadlaya odayaasha ayagana waa sidoo kale waxaana la yaab laha nin oo isaga gurigiisa aan tegi karin iyo nin gudaha ku sugan laakiin la haysta oo xorriyatul qowlka uu ka maqan yahay dalkiisina la haysto oo uu haysto nin kii noolaana miduu dila iyo mid miduu gowracayo miduu garaaca ka dhigaya kii dhintayna qabrigiisa garweyn iyo badan la daba taagan oo lafihiisa jawaab ku gura nin asagaba sidaas la haysto waa dalkiisana iyo dadkiisana sidaas loo ihaanaystay inuu waxyaabahaas ka hadla waa arrin qalad ah waxaa kaloo gaf ah oo qalad ah wax xiriir oo nala sameeyan iyadoona la arag iyo wax wada hadal ah oo naga dhexeeya iyo wax barnaamijkaas nabadda ku saabsan oon ka hadalnay in maaragtay warbaahinta laga hadlo oo la yidhaahda barnaamijkaasaa socda waa tahay sheikh adigu waxaad ku sugan tahay doolow waxaa jiray odayaal isxiqaamay oo gaar ahaan nabadda ka shaqaynayay oo ay ka mid ahaayeen rag uu ku jiro gaarna nuure iyo xuseen cali bixi iyo baar dheere iyo garbaharre iyo waan waan ka bilaabay ma waxaad leedahay wax waan waan oo noo dhexeeyo adinka oo doolow ku sugan oo garabka ehlu sunnaha iyo al-shabaab ma jiraan
ma jirto taas mana file odayaasha ayaga aan hadda horteed bay arrintaasi isku dayeen wayna ku fashilmeen oo arrinta ayadeed ayagoo ku jira arrinta ayadeed wada nabadayntii oo xagga annaga ay naga codsadeen xabad joojin xabad joojintiina aan annaga aan soconay xitaa warbaahinta ka hadalna intaaan gelinayna ayay dhankii kale oon u sheegnay marka horeba inaysan ka dambaynin oo maaragtay waxaa la yidhaha naga cudur daarnay in awaamirtooda ay ka dambayn doonin baa weerar nagu soo qaaday odayaashaas marka xabad joojinta hore ayay saas ugu fashilmeen hadday mid kale kusoo laabtaanna waxay noqon doontaa sumcaddarro fashi fashilkii oo kale tan kale oday hadda maanta ka hadli kara arrintan ma jirasa oday la haysto wuxuu ka hadli kara male waxaa kaloo jira annaga iyo raggan hadda naga soo horjeedo dagaalka naga dhexey waa dagaal diimeed marka haddii nabadayntiisa loo kaca rag waxyaabahaan isku haysana aqoon uloo diinta ulan baa ka hadli kara ma ka hadli karaan dad kale
marka laga soo tago raggan aad ishaysaan oo aad carabka ku dhejinaysid haddii aan ku ekaano qodobkan nabadaynta ah ragga kugula sugan doolow oo uu ka mid yahay afhayeenka gobolka cabdi bare waxa uu sheegaya inay waanwaan halkaasi ay ka bilaabeen adigu maxaad ku diidaysaan haddii raggaasi ay waanwaanta idiin son xiraan oo ay nimankaasi waanwaan la galaan si gobolkii iyo degaankii nabad loogu soo dabaalo soomaalida waxay tidhahdaa riyaacada maarata day wax tareen eefuftadooday dadan lahaayeen odayaashan ayagaa guryahoodii ka maqan oo ku xayiran meeshaan nin sideed bilood gurigiisa ka maqan oo asaga nabad haysanin nabad ma ka hadli kara qofka markuu nabad u haysto oo xorriyad u haysto oo uu arrimihiis u madax banaan yahay ayuu raadin karaa marka waxay ila tahay laftigooda in loo raadiyaa nabad u baahanay ayaga ma raadin karaan haddii aan kusii socdo su-aalaha kale ee la xiriira dhinaca arrimaha nabadda la hadal hayo ma jiraan wax xiriira oo aad samayseen saraakiisha xoogga islaamiga ee gada ku sugan oo la doonayo in aad nabad bal aad ka eegtaan dhinac cun haddii dadka loo danayn lahaa oo dagaalada laga dulqaadi lahaa taasi ay faa'iido badan ahaan lahayd oo colaadahana meesha laga saari lahaa
walaal ma aana wada hadlin wax wada hadal oo noo dhexeeyna ma jirta mana filayna raggaasi annaga wax nabada intaan gobolka iskula sugannahay inayna dhex mari karta sababtaa waxaan isku haysana ma ahan beelo dirireeman yihiin annaga wax adduunyahan iskuma haysano waa ogsoon tahay annaga xukunkuma aan haysanin raggan ayaga gobolka joogay masaajida ilaahay iyo maxallo cibaadihii ayay nagu soo weerareen marka qofkana sideedaba haddii nafsadiisa iyo diintiisa loo soo dhaca inuu isdifaaca waa waajib annaga marka difaacu nafsi wa diin ayaan la taaganahay ragga aan ballandarrada iyo maaragtay uga baranay axdiid darrada oo khawaarijta ahaana waa ragga ayagoo aad aad sheegaysa marka marna ma ka xirmi karta iyaga nabad mana ka suurtoobi karta mana dhici karta intaan gobolka isla joogna in maaragtay heshiis una dhex mara waa tahay n haddii aan ku leexano haddii odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka geba ku sugan oo ad wa ku abtirsataan ay nabadda bilaabaan oo ayagana ay u yeeraan adinkana idin yeeraan taasi maxaa ku jaban sheekh
walaali waxaa ku jaban horta odayga lafsadiisa inuu xoriyad faraa muhiima gobolka rag baa haysta oo maaragtay dadkii cadaadis iyo dhibaato ku haya inay gobolka marka horeba ay ka baxaan baa muhiima marka aya qofka isagoo la haysta oo xoriyadiisa aan u madax banaaneen marna wadahadal ma geli kara tan kale horaan kugu sheegay oo waxyaabahaan isku haysanaa waxyaaba diini ah dad khibrad u laho waxaan isku haysana fahmi kara oo diinta yaqaana unbaa dhex geli kara oo maaratay arrintaasi ka hadli kara marka taasi waa sidaas tan kale annaga abaabulkeena iyo arrimaheena waa ahlu sunna waljamaaca meel kastoo joogtaba colaadan noo dhexaysa raggan khawaarijta waa colaad baahsan meel kastayna ka jirtaa ma ahan marka hadda gadada aad iga weydiinayso keliya inay ka jirto waa arrin isku xiran arrintan dal iyo dibad iyo macal gobolada soomaaliya oo dhan inaan iska hawana khawaarijta kana dulqaadna doofiga iyo cadaadiska iyo dhibaatada ay dalka ku hayaan
hadalkaaga waxaa u dhacayaa in wax dagaal ah amaba iska horimaadyo un aad qorsheynaysaan inaad nimankaas la gashaan miyunan eegin danta dadka danyartaa ee ku dhaqan gobolka oo qaarkood aad ku dul dagaalanteen sida baar dheer oo kaleeto in lagu soo dhameeyo nabad oo halkaasi nabadda laga sii ambaqaado odayaasha waad garanaysaa waa qolyaha idin dhexayn kara labadiina dhinac oo nabadda keeni kara maxaad ku diidaysaan marka haddii odayaashii iyo ragga idinla joogo dolow ee ku sugan oo xildhibaan barre hilaal raggiisa ka tirsan ay nabad ku baaqeen oo in lala gala al-shabaab taasi maxaad ku diidaysaan
waxay ila tahay dhibaatada hadda al-shabaab iyo xisbul islaam iyo kuwa kaleo iska waxay isbahaysayba ay ku hayaan dalka iyo markii loo fiiriyo in dhibaatadaasi laga baxa inay sahlan tahay in dhibaatadaasi laga baxa in lagu wada dadaalo oo dhammaan dadka gobolka odhan ay ku dadaalaan marka dhibka hadda ay dadka ku hayaan in laga dulqaado unbay muhiimadda tahay dadka dantooda watanayada ku jirtaa
maxaa marka idin go-aansan oo go-aan idin ah inaad wax ka qabataan waxaa go-aan noo ah nimankaasi dagaal baa naga dhexeeya hadduu ilaah yidhaahdo difaacu nafsi waddiin buu dagaalka nagana ku saabsan yahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhammaan dadka ku nool maaragtay gobolkoodna inaan iska kaashano arrintaas aana iska dal iyo dibad iyo maaragtay khaarij iyo daakhil oo dhanba hadduu ilaah yidhaah aana iska dulqaadno maaragtay cadowgaas dadka diintooda iyo maaragtay dadnimadooda ceebsada dulis ma loo arki karaa inaad dagaal kala jeedid markaad leedahay difaaca dalka iyo diinta digaal waaba kala joodaayo digaal waaba noo dhexeeya waa ragga ayaga
miyaynan laakiin ka fakeri karin qaab kaloo nabad lagu heli karo oo aan dagaalka ahayn sheikh inan aqli baa loo bahay inuu shaqeeyo dagaal faa'iido ma lahan soomaaliya waa ay kusoo burburtay miyaynan marka ka fakeri karin qaab kale oo looga bixi karo dhibaatada haatan taagan oo geed hoosteed lagu dhameeyo oo arrimahaasi lasoo afjaro way ogsoon tahay walaal annaga sideed iyo tobanka sano oo dhibaatada ay ka jirta dalka soomaaliya kama aana qayb qaadan intaasna waxaa uga gaabsanayna waxay ahayd dhibaatooyinka dalka ka jira inaan qayb ka noqono unbaan maaragtay aan ka gaabsanayno diidayno ama dadka aan u kordhino dhibaatada hadda laakiin tan waxaa waaye dagaal mid ah damacday iyo odmaagtay iyo mid maaragtay ka fursan waa aha jira kan mid ka fursan waa ahoo nagula qasba weesaa qofka diintiisa haddii lagu soo weeraraayo meel